qaar ka mid ah isimada gobollada sool iyo sanaag iyo cayna ayaa ugu baaqay maamulka somalilan in ciidamadooda ay kala baxaan magaalada laascaanood oo ka mid a goobaha ay ku munusan yihiin puntland iyo somalilan waxaana go'aankani ay soo saareen kulan ay isimada deegaanadaasi u dhammaayeen oo ka dhacay meesha la yidhaahdo buura wadal kaasi oo uu soo qabanqaabiyey garaad jaamac garaad ismaaciil isimada oo kulankoodan ku kala qabtay deegaanada holhol iyo buuro wadal oo maanta lagu soo gebagabeeyey ayay ka soo saareen dhowr qodob oo dhammaantood ku saabsan gobollada sool sanaag iyo cayn waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in isimada ay sameeyeen guddi lagu magacaabo qusuusi sida uu sharaxayo garaad maxamuud mashqare waxaa la sameeyey guddi la yidhaahdo khusuusi guddigaasi waxay ka kooban yihiin kow iyo labaatan xubnood oo saddex dumar yihiin khusuusidu waxay awood u leeyihiin in ay ansixiyaan ama beddelaan hoggoonkii nairobi lagu soo dhisay khusuusidu waxa khusuusida waxaa soo xulaya beelaha waxaana ansixinaya isimada qodobada kulanka ayaa dhammaantiis ku saabsanaa deegaanada ay ku muransan yihiin maamulada somalilan iyo puntland waxaana isimada ay u muuqanayeen kuwa dhinac walba dhaliishiisa saarayay qodobada kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa eedeyn loo soo jeediya dhanka puntland sida la wada ogsoon yahay saddexdii maamul ee u kala dambeeyey maamulka puntland midba midka kale waa uga dayac iyo hagardaamo badnaa waxayna sahleen in la qabsado laguna fido qaybo ka mid ah deegaanada sool sanaag iyo cayn waxayna curyaamiyeen isku day kasta oo lagu soo celin lahaa deegaanadaas sidaa daraaddeed dhaqan iyo shacabba waxaa u caddaatay xukuumadda hadda jirtaa in aanay diyaar u ahayn wax ka qabadka hawshaa haddaba waxaannu go'aansannay in xaajadaa loo wajaho hab qabiil oo aannu hormuud ka nahay garaad jaamac garaad cali oo ka mid ahaa isimadii ka hadashay xidritaankii kulankan ayaa ugu baaqay maamulka somalilan iminka gacanta ku haya laascaanood inay ciidamadooda halkaasi kala baxaan waxaannuna kula talinaynaa oo aannu u gudbinaynaa in ay ixtiraamaan wada dhalashadii dadka dhexaysay inay ixtiraamaan daris wanaaggii in haddii wax kale ayaan ixtiraamayn dadkooda daaqaya dhulkayaga inay ixtiraamaan oo ay u turaan oo ay la noqdaan ciidamadooda taasaannu u gudbinaynaa ilaahay hadduu kuu roon yahay xaajaduna annaga waan intii aannu ku lahayn waa naga gebagebo intii ragga iyagu lahaana waannu u gudbinaynaa waannu u gudbinaynaa iyagaana insha allahu tacaalaa hawshooda iyo wixii ku beegan qaban doona garaad saleebaan garaad maxamed oo ka mid ahaa isimadii kulankaasi uga socday buuro wadal ayaa isna tilmaamay in kulankooda uu sidoo kale ahaa mid ay ku midoobayeen dhammaan isimada dhaqanka ee deegaanada s c loo yaqaan dadkaa dhulmaantoo badan waxay yidhaahdaan isimadaa ishaya iyagaan isu imanayn isimadaana jebiyey waa been wax ishaya iyo wax kelmad isku qabtay iyo wax isafgaran waayey midna ma jiraan waxaa kaloo la yidhaahdaa oo dadka wixii arrinta sibrowyeliya yidhaahdaan dhulmaanta ama dhulka iska qabto ishaysta taasuna waa been anagu dhul iskama aanu qabsan isimana isma hayaan qabiilo isma hayo kulankan oo ahaa tan iyo intii uu socday mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa xiritaankiisii waxaa ka qayb galay isimo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan puntland madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland xasan daahir iyo dadweyne fara badan waxaana qodobada ka soo baxay kulankan ay ahaayeen kuwa maalmihii ugu dambeysay ay u dhegtaagayeen dhammaan siyaasiyiinta somalilan iyo puntland oo aad moodo in labada dhinacba uu saameynayo nuux muuse birjeeb v o a garowe